الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلا ونيا آية اللواتن يستقالات من سورة القصص قال تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون وعن سوهيني qisadii la xidhiidhay nebiyullaahi muusa calayhi assalaam waxaa noo soo dembeysay nebi muuse inuu yidhi qaala daalika beynii wa beynak nebiyullaahi shucaybow kaa aad tidhi baa ah mid sugan oo inoo dhexeeya aniga iyo adiga dhexdaada ayamal ajalayni qadaytu labada muddo tii ka ahoo aan dhammaystirana falaa cudwaana calay wallaahu calaa maa naquulu wakiil waxa aan ku qowlaynana ilaahay baa shaahid ka ah muddadii ma siddeeddii sano u dhammeeyey nebi muuse oo dhammaystiray mise tobankii sano kolleyba muddadii wuu dhammaystiray waxaa loo badan yahay tobankii sanow dhammaystiray ilaahay wuxuu yidhi falammaa qadaa markuu taam yeeloo gutay muusaa nebi muuse al ajala ajalkii iyo muddadii lagu heshiiyey muddaday isku waafaqeen ibnu cabbaas wuxuu yidhi atamma alajalayn labada muddo midda dhammaysta nimada badan ayuu taam yeelay oo kaamilnimada badan waana tobanka sano muddadii markay dhammaatay oo wasaara uu la socday biahlihi ehelkiisa nebi muuse xaaskiisa isagoo masar iyo halkaa aaday aanasa wuxuu dareemay ama aanasa wuxuu arkay min jaanibi duuri duurkii jabalu duur dhinaciis wuxuu ka arkay bimacnaa aanasano waxa weeyaan absara ey absara wuxuu arkay min jaanibi duuri duurkii iyo buurtii geeskeedii naaran naar meel fog baa naari uga muuqata iftiin baa u muuqday qaala markaa wuxuu yidhi nebi muuse liahlihi ahalkiisii waa xaaskiisi umkuthuu nagaada cid la socotayba umkutuu buu yidhi halka sii jooga oo ku nagaada innii anigu maxaa yeelay aanasu waxaan arkay naaro naar baan arkay qofka keliyana mar baa loola khidaabaa oo loola hadlaa sidii jamaca oo kale meel baa fog baa iiga muuqataa buu yidhi naari mufasiriintu waxay dhaheen hameen bay ahayd qabowgu waa badnaa waddadii way ka dhumeen dabayl xoog badan baa baa socota oo dhabanaysoo kacsan ari waa wateen wuu iska kala yaacayaa arigu xaaskiisii fool baa qabatay intaas markay marayso ayuu u arkay naartaas markaasuu aado innii anasu naaran bay hadda meel iftiin iyo dabka jiro wehel in laga helo ciddii shidatay inta laga helo ay waddadii ku toosiyaan waaba kanu wuxuu yidhi lacallii waxaa laga yaabaa waxaan mudna aatiikum inaa idinkala imaado minhaa naartaa xaggeeda bikhabarin war warkaas waa maxay war inoo sheega dariiqi dhankuu naga jiro oo na tusa ow amase jadwatin inaa idinkala imaado dab dhuxul qori daba oo mina naari ka ahaaday jadwa waxa weeyaan waa shuclo naara qoriga weyn oo baxaya wey haddaan dabkaa idinkeennana lacallakum waxaa mudantihiin tasdaluun inaa kulaashaan oo ku diirsataan oo dhaxantu idinkaga kacdo intaas buu ku yidhi halka un sii nagaada buu kaga tegay umkutuu halka sii jooga oo ku sii nagaada taa unbuu kaga tegay sidaa marka ay dhacday jadwati min annaari jadwada waxaa la yidhaahdaa aljamratu almutalahiba waa dhuxusha wahwahlahoo ifaysa oo qori daboo xoog la weeyaan falamaa ataahaa markuu tegey ataahaa mar haddii ay saa u gaadho waxa weeyaan falamaa ataahaa ay wasala markuu gaadhay meeshii naartu uga muuqatay wuxuu naar ma noqon doonaane nuudiye waaba loo dhawaaqay waxaa meesha ka muuqanaya nuur bay ahaayeen naar maaha nuudiye waa loo dhawaaqay min shaadi'i ilwaadi togii qarkiisii ama dhinaciisii baa looga dhawaaqay dhinacii al aymani ee midigtaha fil buqcati baana looga dhawaaqay buqcadii almubaarakati la barakeeyey dhexdeeda min ashajarati baa looga dhawaaqay geedda xaggeeda meeshii markuu tegey nuur buu hela dab meel ka shidan mau arag hadduu saa u gaarayba dhawaaq baa xag rabbi uga yimid toggaag daantiisa aymanka ee midigta ah ee makaankaa la barakeeyada geedda halkaas ahayd dhinaceeda baa looga dhawaaqa maxaa layidhi ayaa muusaa muusow innii anigu ana anigu allaahu allahna rabbualcaalamiin caalamiinta rabbigoodii baa allaahu rabbualcaalamiin kan kula hadlaya waa aniga oo allaah ah allihii weynaa oo rabbulcaalamiin aha jin iyo ins iyo khalaa'iqoo dhan rabbigooda ahaa alcaalamiin maasi wallah allaale wix ilaahay ka soco kaas baa kula hadlay adilada marka dee nusuusta ama sifaadka tilmaantay ama soo aroodhay waa waa la iswaafajinayaa way iswaafaqsan yihiin foo fooqa midda sheegtay iyo sidaanoo kale marka halkan lagala hadlayo dhulkii nebi muuse oo misnaal ilaahay leeyahay innii ana allaahu allah nahay rabbulcaalamiin sifo kastoo ilaahay uu leeyahay sarrayn iyo culuwi baa la socota markaad sujuudsan tahay oo ilaahay ugu dhowaanshaha badan tahay waa dhowaansho oo sarrayn wata waa nalqi tuur baa layihi casaaka ushaada rid baa layihi waxaa kaloo loogu dhawaaqo usha sii daa aa gacanta ku wadato dhulka kusii daa wuu kusii daayey baa meesha ku jira marka markaasayba abeese weyn isku beddeshay falammaa ra'aahaa markuu arkay tahtazu iyadoo dhaqdhaqaaqays kaannahaa waxaaba moodaa sida iyadoo jaannun ah xagga fudaydka waxaa moodaa mas khafiifa oo kan socodka degdegaa leh dhaqdhaqaaqa daran xagga weynankana waxa weeyaan waa abeese weyn markuu arkay usha watay oo sidaa isku beddeshay wallaa waa jeensaday nebi muuse mudbiran xaalu yahay kii cararayo dabada duway walam yucaaqib dibna ma soo ma soo milicsan lam yaltafit ilayhaa xaggeedii maba soo dhuganba wallaa mudbiran baa ilahay ka cabir isagoo daba jeediyey oo dhabarka duway buu cararay oo jeensaday ushii baa waxay isku beddeshaa de wax in laga cararo mudan ul aawadatayoo abeese noqotay orodka iyo fudaydkana bahalkaa yare masaska dhuudhuubanoo kale aamoodid muuqaalkeeduna wax weyn uu yahay afkeedu ballaaran yahay ilkihii iyo miciyihii iyo wixii wadata markaasuu wallaa mudbira binu aadanka bashariyada oo dhan binu aadanka oo dhan dabcigiisu waxa weeye inuu arrimaha markuu arko ka naxo ka cararo markuu cararay oo uu jeensaday uusan dibna soo dhugan yaa muusaa baa leeyihi muusow ilaahay baa la hadla aqbil soo qaabil oo soo noqo meeshaa ka timid kusoo noqo ha ka carardhay walaa taqab hana cabsani maxaa yeelay innaka adigu min alaaminiin mar haddii ballanqaadkan la helay bas weeyaan waxaa ka baqaysa male kuwa aaminiintaabaa ka midta innii laa yakhaafu ladaya almursaluun waan soo marnay innaka adigu min alaaminiin cabsiyaal oo dhan ba aamin karta usha markuu soo qabto abeesada noqotay ul caadiya noqonaysa taasi horta waa mucjizo waa la tababara mid labaad usluk yadaka gacantaada geli fii jaybika jeebkaada geli takhruj way soo bixi baydaa xaalay tahay mid cad oo nuurayso min gayri suu-in xaalay tahay caddaankaasoo min gayri suu-in xumi la-aanta jeebku maaha jeebabka annagu hadda aan naqaano shaatiyaasha iyo khamiisyada iyo jeebabkan caadiga wax lagu gurto ah jeebkani waxa weeyaan meesha dawqaayo kulleetiga ah halkaas surka ah baa gudaha gacanta laga gelinayaa halkaa hoose oo kusii xigta weeyaan halkaa waxaa la yidhi gacanta geli gacantii ah halkaa gelisay iyadoo cad caddaankaasina baras iyo balaayo kale iyo waxba uusan ahayn ayay gacantaas soo baxaysaa iyadoo nuuraysa gacanta aamoodid dayaxa oo kale nuurkaas iyo caddaankaasna xanuun maaha baras maaha bele kale maaha midna maaha meeshaa kulleetigaayo madaxa shayga qofku gashanya qamiiska iyo halkaa gacantays geli iyana waa mid kale oo la tuso wadmum dun baa la yidhi ilayka xaggaada waxaa u duntaa janaaxanka garabkaada janaaxanka u wadmum dun ilayka xaggaada janaaxanka garabka garabku gacantiibu ku yaallaa waa isla gacantii min alrahabi cabsi darteed waxa weeyaan cabsida iyo walbahaarka iyo rucbiga baa kaa tegaya ee gacantaada iyo garabkaada halkaa laabtaadaayo kilkilada xaggeeda xigta saa u geli sidaas u geli wadmum yadaka wadmum ilayka janaaxaka min arahbi dee qofka janaaxa beesha garab oo kale waxaa u ah labadiisa gacnood sida labada baal shimbiruhu u leeyihiin labadaas gacnood baa qofka booskii baalasha ugu jira gacantaa midigtaa markuu geliyo cududda hoosteeda bidixda kilkilada halkaasa bes janaaxiisii de halkaasu u dumay cabsidii baa ka tegaysa wax kastoo uu ka cabsanayey iyo abeesadii iyo wixii oo dhan waa ka badbaadayay taasna same baa layidhi hadda tani masla tii horaa waa isla gacantii gacantaada halkaa geli iyo isluug yaddaka fii jeybika hadal badan baa ka furan gacantaada jeebkaada geli iyo halkaa janaaxaadaa geli misle isla hal arrinbaa mise waa laba kale arrimood gacantii nuuraysay baa markii halkaas la geliyey soo baxdo misna halkaan markii lagu cesho sideedii hore kusoo noqonaysa qofku markuu cabsiya waxaa dareem markuu isduuduubo oo sidaa iskugu soo dhowaado oo gacnaha iyo laabta iyo saa u saaro cabsidii baa ka tegaysa dugsi iyo wuxuu helayaa xoogaa maaragtay xasil ah buu helaya ilaahay wuxuu yidhi fadaanika labadaas fadaanik daani waa garanaysaa labadaas usha iyo gacantaas burhaanaani waa laba deliil oo min rabbika rabbigaa xaggii ka ahaaday waa laba deliiloo rabbi xaggii lagaaga lagaaga keenay fadaanika burhaanaani oo min rabbika wey waa laba xujo oo nuuraya oo iska cadcad oo xag rabbi ka yimid oo inaad run sheegaysi tusinaya waa laba aayadood oo waaweyn yaa ula tegaysaa ilaa fircawna fircawn intii ka ah baad aadaysaanoo ula tegaysaa iyo wa mala'ihi madaxyaweyntiis qoladii uu xukumay wey maxaa yeelay innahum fircown iyo qoladiisu kaanuu waxay ahaadeen qooman qoom qoomkaasoo faasiqiin faasiqiina oo daacada ilaahay ka baxay amarka iyagii khilaafay kuwaa weeyaan sidaas baa loo caddeeyey oo loo sheegay aayaadkaas halkaa la tag baa leeyihi fircoon iyo qoladiisi ula tag qaala wuxuu yidhi nebi muuse rabbi ilaahayo yaa rabbi bay ka dhigantay innii anugu qataltu waxaan ka dilay minhum qoladaas qibdhiga ah oo fircoon qoladiisa ah nafsan naf baan ka dilay nin qibdiya baan dilay fa akhaafu waxaan ka baqayaa an yaqtuluuni inay idilaan ayaan ka yaabaya waa ninkuu feeray oo dhintay faqadaa calayhi lagu soo yiri marka ilaahay waxaan ka baqaya inay dilaan marka kaalmaan u baahna walaalkay haaruun baan u baahna waa akhiin walaalkay haaruunu haaruun ah huwa isaga afsaxu faseexnimo badan minii aniga xaggayga lisaanaa xagga carabka walaalkay haaruun ayaa iga faseexo badan ilaahay waa akhii haaruun huwa afsaxu minii minii lisaana walaalkay haaruun ayaa xagga faseexada iyo hadalka caddayntiisa aniga iga faseexo badan oo nebi muuse carabkiisa xoogaabaa ku jiray baa liyihi xabisnaan ah oo la tilmaamo dhuxushii uu qaatay isagoo yar inay ka sababowday ee fa arsilhu ilaahay ow dir haaruun maciya macayga riid an xaaluu yahay mid ii kaalmaynaya yusadiqunii xaaluu yahay kii ii rumaynaya ama rid igaasoo yusadiqunii aniga ii rumaynaya ilaahu isagoo kaalma ii ah oo aniga ii rumaynaya ilaahayow macayga dir maxaa yeelay innii anugu akhaafu ilaahay waxaan ka baqayaa an yukadibuunii inay beeniyaan baan ka baqayaa haddaanan wadan mid wasiir ah oo ii kaalmeeya oo aadan haaruun igu darin ilaahadow inay beeniyaan baan ka baqaya leanna waxba garan mayaan anigana waxba iga fahmi mayaan walaalkay haaruun igu dar cudud ha ii noqdo xujada ha ila muujiyo marka yusadiquniidu maaha markii nebi muuse hadlo in haaruun dhahayo sadaqta runbaa sheegta hadalkuu yidhaahdaba waa runtaa koow ama maaha inuu dadka u yidhaahdo nebi haaruun sadaqa muusa muuse runbuu sheegay sadaqa muusa muuse runbuu intaa maaha ujeedku ee waxaa weeye ujeedku carabkiisa faseexa ah nebi haaruun inuu ku caddeeyo dalaa-isha ilaahay waxdaaniyadiisa tusinaysa rususha run sheegidooda tusinaysa shubahaadka iyo waxyaalaha ay keenayaan inuu ka jawaabo gaalada inuu la doodo maadaama uu faseex yahay oo hadalkiisu bayaan yahay oo afsaxu minii uu ku tilmaamay nebi muuse cosigaasaa nebi muusea soo jeesta ilaahday walaalkay igu darba walaal walaal wuxuu u qabto ama maarata u codsado wixii u sarreeyey wey qaala wuxuu yidhi ilaahay sanashuddu ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waanu adkayn doonnaa cadudaka cududaada biakhiika walaalkaa baanu ku adkaynaynaa ilaahay waa ka aqbalay wey waxaan kugu xoojinaynaa walaalkaa waan kugu kaalmaynaynaa wanajcalu waxaan idiin yeelaynaa lakumaa labadiinaba adoo muuse ah iyo isagoo haaruuna suldaana salladnaan qalabo qaalib noqosh iyo awood ayaan idiin yeelaynaa aa ka adkaataan fircoon iyo qoomkiisa aa ka xujo heshaan falaa yasiluuna ma gaarayaan ilaykumaa idinka xaggiinna falaa yasiluuna yaa fircoon iyo qoladiisu ma gaarsiinayaanoo ma gaarayaan ilaykumaa idinka xaggeena waddo ay dhibaato idinku soo gaarsiiyaan ma furnaba maxaa yeelay mucjizaadu waa weyn baa idinka idinku ayadaynaa maxaysan dhib idiin soo gaarsiinaynin waa biaayaatinaa bisababi aayaatina aayaadkanaga darteed aan idinla dirnay haddii halkaa la mariyo ama biaayaatinaa falaa yasiluuna ilaykumaa waa joojis halkaas jiimku saaran yahay biaayaatinaa soo qabso marka aayaadkanaga darteed aanu idin siinay antumaa labadiinna iyo waman duulkii ittabacakumaa idin raaca alqaalibuuna baatin kuwa qaalibiinta gacanta sarreeya biaayaatina aayaadkanaga sabarkeed iyo darteed aan idinku ayidnay oo aayaatinaa halkaa la keeno biaayaatinaa aayaadka yaga darteed iyo sababkeed antumaa labadeenna iyo waman ittabacukumaa cid allaale cidda idin raacdaay baa alghaalibuun kuwa haalibiintaayo ciribta wanaagsan u ahaatay mujrimiintana ka adkaanaya kataba allaahu la aglibanna ana warusuli ilahi waa isaga yiri ina allaha qawiyun casiiz markaas nabi muuse waadki iyo haaruunba falamaa jaaahum markuu u tegey muusa nabiyullaahi muuse biaayaatina aayaadkanagi bayinaatin xaaliyiin kuwa cadcad mucjizaadkii iyo aayaadkii cadcaddaa oo ushaasi ka mid oo gacantaasi ka mid oo tusinaya inuu rasuul ilaahay xag rabbi laga soo diray qaaluu waxay dhaheen kuwii loo tegey maa haadaa kani ma aha kan aan noola timin ma aha ilaa sixrun sixir sixirkaasoo muftaroo lasoo iftirooday lasoo samaystay gacan ku samays ah been laysku dardaray laysku dhadhajiyey kaa weeye oo maa haadaa waa maxay maa haadaa kan aan noola timid gacantan iyo ushaan isbedelaysa iyo waxyaalahan noo muuqanaya ma aha ilaa sixir mooyaane been abuur ah oo muftaran ah mukhtalaq adigu aa iska keensatay oo aa ilaahay u nisbaynayso aa iska leedahay rasuul baan ah wamaa samicnaa mana aana maqal bay dheheen bi haadaa midkaan kee haadaadu waa kee towxiidkan iyo ilaahay halla waxidadan kamaba aanan maqal fii aabbaa'inaa aabbayaasheedayadii alawaliina horreeyey wax allaale waxaan aabbayaal iyo awowyaal ka soo dureernay ee kaa naga horreeyey kama hayno warkaan towxiidkan iyo ilaahay keliya halla caabudo iyo waxididdiisa kamaana maqal wa qaala muusa nebi muuse wuxuu yidhi rabbii aniga rabbigay baa aclamu ku ogaal badan ilaahay baa og biman axadka jaa'a la yimid bilhudaa hanuun min cindihi alla agtiisna kala yimid iyo waman midka takuunu lahi u ahaanayso caaqibatu daari daarta ciribteeda midkay u ahaanayso ilaahay baa og waxa weeyaan si dabacsan oo tartiiba bou la hadla wuxuu yidhi horta waxaan idinla imid aniga waa xaq iyo hanuun sixirna maaha rabbigay baana aclamu caalimun ilaahay baa og caalim ku ah arrinkaas ilaahay wuxuu og yahay midka xaqa ku taagan oo hanuunka agtiisa ka keenay oo ciribta dambe wanaagsan leh iyo kuwa mubdiliinta ah oo baadil sameeyayaasha ah ilaahay baa kala og ciribta wanaagsan oo la mahadinayo adduun iyo aakhira mid kaleh iyo cidda aan lahayn ilaahay baa kale waxay ka dhigan tahay rabbiibaa aclamu og biman jaaa bilhudaa min cindii kan kala yimid oo aniga ah anigu ilaahay agtiisa hanuun kala imida waman takuunu lahu caaqibatu daari oo nabi muusa iyo inta raacdo rumaysay iyo cidda aan sida ahayn innahu shani laa yuflixu ma liibaanaan aldaalimuun kuwa daalimiinta ma guulaysa qof daalim oo faajir oo kaadib cala allah ilaahay ku been sheeganaya weligii ma guulaysanayo weligii ma liibaanayo weligii meel ma gaarayo saas baa lagu yidhi wa qaala fircawn fircoon wuxuu yidhi yaa ayuhalmala'u madaxdiiyey madaxyaweyntiiyey qoomkiisiibuu la hadlaya sayidyaalkii iyo dadkii madaxda ahaa ayuhalmala'u maa calimtu ma ogi lakum idinka idiinma aqaani oo idiinma ogi min ilaahin mid ilaaha oo hayri aniga kayrkee ah ilaah aan aniga ahayn oo aan idiin aqaan oo aad leedihiin oo aan idiin ogahay ma jiro bal ninkaa meeshuu gaaray arag binu aadamka hadduu kibro iska qooqo xayawaanka iyo xoolaha iyo mayeeraanka waa ka caqli leedanaya maa calimtu lakum min ilaahin ilaah ilaahaasoo hayri ibnu cabbaas wuxuu yidhi hadalkaa markuu yidhi iyo markii dambe uu yidhi ana rabbukum ulaclaa afartan sanaa u dhexaysa buu yidhi cadowga ilaahay buu ahaa fircoon been buuna sheegay wuu ogaa rabbi inuu jiro koonkoo dhan abuuray isagana la abuuray marka fa akhadahu allahu nakaala alaakhirati waluulaa yaa kelimadii hore iyo tii dambaba ilaahay baa ku ciqaabay fircoon labadan hadal maa calimtu lakum hadal khatara weeye maa calimtu lakum min ilaahin hayri wey ilaah kaloo koonkan ka jiro aan idiin ogahay inaad leedihiin oo aan idiin ogahay ma jiro markaasna wuxuu yidhi anaa rabbukum ulcalaa suuratu wanaasicaad rabbigii sarreeyey baan ah weliba idinka rabbigiinii baan ahay anaa rabbukum alcalaa bay sidaas soo maaha bay wadankiina soo kama taliyo fawqid lii ii hure oo ii kari yaa haamaanu haamaanow cala diini dhoobada dusheeda dhoobo baa waxaa laga samaynayaa jaajuur ama waxaa la yidhaahda bulukeeta adag markaad ka diyaarisa dhoobadaas fajcal lii ii yeel sarxaa qasri weyn oo sare guri dheer ii dhis dhoobaa la samaynaya marka dhoobadaas waa dhoobo la gubay dhismaha loogu talagalay dhoobadaas inta laysku dhejiyo weligeed kala fooqi mayso bulukeeta ad adag baa laga dhigaya bacaad iyo wuxuu yidhi sida sibirka sida bacaadka iyo ciidda sida dhagaxyo yaryar waxaasaa layskula waxaynaya dhismaha loo isticmaalaa keligeed baa guri laga dhisa haddii la rabo waa bulkeetgaas oo kale taas ii sameey maxaa yeelay lacallii waxaa laga yaabaa addalicu inaan soo daalacdoo soo arko ilaa ilaahi muusaa muuse ilaahays intay ka ah bal kor baan aadayaa xaggaa kore inaan muuse ilaahay soo arko baaba laga yaabaa ilaah uu leeyahay waa isoo dira waa jees jees bay ka tahy wa innii aniguna la adunnuhu waxaanba u malaynayaa hu oo muuse ah min alkaadibiina kaadiban min alkaadibiina beenaale beenaalayaasha ka mid ah inuu yahay oo sheegashada uu sheeganayo rabbi baa jira iyo rabbi baa isoo diray iyo anna rasuulkiisi baan ahay inuu been ku sheegayaan u malaynaya laakiin anba soo hubiyo kor baan aadayaa halkaasaan ka soo baaraya sidaa markuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi wastakbara ninkaas waa iskibriyey huwa fircoon iyo wa junuuduhu ciidamadiisa waa iskibriyeen fil ardi dhulkay isku kibriyeen ardadaas waa ardu misra bikayri lxaqi xaq la-aan waa dulmi wadannuu waxay aamineen oo maleeyeen annahum iyagu ilaynaa hanaga xagga yaga laa yurjacuuna inaan loo soo celinayn waxay aamineen allaa bacd bacdi inuusan jirin walaa nashuura isi soo saar uusan jirin walaa xisaaba walaa jazaa xisaab iyo abaalmaris midna inuusan jirin saasay iska aamineen ilaahay wuxuu yidhi fa akhadnaahu fircoon waa qaban wa junuudahu ciidamadiisana waa qaban waa ciidamo badnaa ninku fanabadnaahum waxaan dhammaantood ku hela ku sayrina yaa filyammi badda ku tur badweynta baa la qaadsiiyey daadkaa qaaday baddaa qaaday hal axad kama harin qoladii dhammayd oo meeshaan ka badhaamaysay oo dowladda ku faanaysay oo awooddaas isla yeelatay oo la yidhi markii gurigii loo dhisay intuu kor uga baxay oo guri waxaa loo dhisay isagoo qofku faraskiisa saaran yahay farasku saa ula ordayo oo gurigii dabakiisa u fuulay oo kor usii fuulay markaasuu ku yidhi intuu ka gaar wuxuu yidhi gantaal la ii dhiiba cirkuu saa ugu ganaya gamuunno gow gow markaasaa waa wax la halaagayo lasii dhuminaya bahaliyo dhiigle baa ku soo noqday soo ma ujeedaan waa soo dile muuse ilaahaysi yaa waa wax la dhuminayo moogta haddii qofka la dhuminayo waxa weeye sabaansab baa lagu samaynaya taasna way sheegeen ninkaas iyo ciidamadiisii ilaahay wuxuu yidhi inta qabanay baan baddaan ku sayrin oo ku ridni fandur bal fiiri kayfa sida kaanu ahaaday caaqibatu alaalimiin kuwa daalimiinta ciribtoodu bal siday ahaatay bal haddaba fiiri baa lihi fandur fiiri kayfa kaana sidou ahaaday caaqibatu alaalimiin kuwii aalimiinta ciribtooda bal hadda fiiri aada uga fakr waxaa ku fiiraysaa bicayni qalbika qalbigaada eegmadiis weliba ictibaar qaadasho eegideed dad kasta oo dulmi sameeyey ciribtoodii waxay ku dambaysay kuwii gaalnimada sameeyey kuwii qooqa sameeyey bal waxay ku dambeeyeen bal hadda taa fiiri baa leed darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab